runtan galmudug waxay ugu dambeysaa iyadoo sideetan iyo sagaal xildhibaan leh meel ay galmudug ku yeelatay boqol iyo afartan xildhibaanimaba ogiba aniga warna kama hayo galmudug xildhibaanadeeda tiradan saxdaana waa sideetan iyo sagaal xildhibaan marka qofkana qofka xil ka qaadi karaa ani sideetan iyo sagaalka xildhibaan haddii intii barxadda ay yimaadaan ayagaa shalay doortay ayagaa iyo codeeyey rolda three times aan aan ku helay madaxweynenimada kuma helin maaragtay beenbeen iyo waxa iska socdo marka ayaga haddii isu yimaadaan xilka iga qaadaan si toosan oo aqbalaya iyadoo hadal lahayn oo daliilay dembiga kusoo galay igu caddeeya laakiin boqol iyo afartan xildhibaan galmudug meelo ku yaarta ma jirto heshiiskii jabuuti oo dhanna waxaa ku fashilmay in la fuliyo ururka ahlusunna waljamaaca oon la heshiinay iyo maaragtay madaxweynihii hore ayagoo awood maroobsi doonaya waxaana la socotaa toddobada bilood oo u dambeysay in heshiiskaas sidii loo fuliyo lahaa la isku hay